Wasiirihii xildhibaano ku tirsan xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda Hallgabada Furaya, shirkadda Polaris oo ah ganacsi taas oo xarunteedu Bariga Afrika markaasina lagu hirgeliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Walibana shirkadda Polaris iyo dalxiisayaasha doonta daawooyinka iyo weliba agabyada la daryeelo maqaarka. Shirkadda Polaris ayaa waliba xiriir la leh shirkado kale oo markaasina ku leh dalal kale. Nasir Maxamuud oo ka mid ah milkiilayaasha shirkadda ayaa ku hadlay waxyaabaha markaasi uga doonta shirkaddan.
Waxaa cowsgareeyay Cosrx ama Korean skincare waa very popular caalamka. Dad dhalinyaro badan oo Soomaali ah jiraan wiilal iyo gabdho leh khadkay galaan waxna caalamkay la socdaan waxa trendka waxa socdo. Waxaa noo imaan jireen marka dad badan oo oo reklaamo ama dacwo wadaan oo ka dacwoonaya yacni wax original ahayn inay soo qaateen marka waxaan go'aansanay inaan sameyno flawless kaasoo sameyn doono kala xaqiijin iyo u fududeyn doono ganacsatada Soomaaliyeed wax sax ah oo ayaga markaas ay ku ganacsan karaan dhaqaale badan aan lahayn.
Dhinaca kalena, xildhibaano ku tirsan xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa bogaadiyay hal-abuurka iyo luqweyna harraabtan Soomaaliyeed.
gabdhaheena Soomaaliya hadday intay israaceen ay ku heshiiyeen inay hal company furtaan business waa wax fiican waana soo dhaweynaynaa ganacsiga gabdhaha inay horu socdo waxaan leeyahay dhammaan gabdhaha iyo inta joogtaan hala caawiyo businesska waxa laga gato insha allah customer loo noqdo waan idiin hambalyeynayaa businesskiina reero business ma yihi laakiin waan jecelahay inan kastoo macno leh oo business ah waxaan idiin rajaynayaa businessku inuu idin hagaago marka ka qareen dhalinyaro ahaan waxaan dhihi lahay gabdhahaasi fareen culus iyo message meeshaas waxaa ka muuqda weyn in laysu tago ama laysu midoobo lagu hanan karaa ma lagu guuleysan karo company weyn laba shayna meeshaas way ka muuqataa awoodsiintii dhalinyarada iyo kobci dhaqaalaha runtii waa aadaan u bogaadina gabdhaha inay meeshaas ka sii wadaan